بsm الlh الرحmn الرaحيم alحamdu لlh رb العاalمين وslى اllه وsلم عlى نbyina mحmed وعlى آlih وأصxaabih أجمعين أma bعd qala الإmam أbu ciisa التirmidiي رaximh اllah taعalى wmin suraة الkهfi qala xadaثna بن abi cmr qala xadaثna sufyaan huwa بn cuyaynةa عn cmr bn dinar can saciid bni jubayrin qaala qultu libni cabaasin ibni cabaas baa waxaan ku idhi ina nawfani lbikaaliy nawf ninkaasi yascumu wuxuu ku andacoonayaayou sheeganayaa ana muusaa muuse saaxiba bani israa'iil reer bani israa'iil saaxibkoodii yacnii nebigoodii laysa ma ahan isagu bimuusaa saaxibi lkhadiri muusihii khadir saaxibkiisa ahaa ma ahan kaas yacnii muusihii reer bani nebigii reer bani israa'iil ee rasuulka u ahaa ee isagu maahan kii khadir iyo ay qisadu dhex martay suuratulkahfi lagu sheegay waid qaala muusaa lifataahu laa abraxu xataa abluga majmaca albaxrayni aw amdiya xuqubaa muusihii ilaahay uu yidhi maahan muusihii reer bani israa'iil buu yidhi bacdi riwaayaatna waxay leeyihiin muusa bnu miishaa muusa bnu miishaa inuu ahaa yacni sidaasuu yidhi yacni muusa bnu miishaa weeyaan buu yidhi maahan muusa bani israa'iil qaala ibnu cabaas wuxuu yidhi kadaba waa gafay ama hadalkaa waa ku been sheegay caduwullaahi yacni ilaahay cadowgiisa been buu sheegay yacni waa gafay marka caduwullaahidan culimada waxay yidhaahdaan waxaa ka keenay marka uun xugun hadda isaga ma kala qasdaaye leanna nawfkani waa muslim isaga islaamnimadiisuna islaamnimo saxiixay ahayd caduwullaahina waa gaalnimo warkaana hadda isaga yacni ma keenayo waa war la gefi kara way muusa bani israa'iil iyo muusa bnu miishaa khadir muusihii la jiray yow ahaa kii nebiga ahaa miya mid kale miya qofku yacni waa waa waxyaaba uu ku gefi karo wa ibnu xajar marka wuxuu leeyahay caduwullaahida dadka ahlu cilmiga wax aada xaqa uga fog markay maqlaan ama arkaan nufrada ku dhacaysa yaa mararka qaar waxay keenaysaa kelimaad aynan ugu talagelin xugun ay u aynan ula qasdin macnahaasoo kale una ku xambaaray isaga ayb qaala samictu ubaya bna kacbin ayaan maqlay yaquulu isagoo dhahayo samictu markaa macnuhu yani kadaba caduwullaahi markuu leeyahay waa kaafirun billaahi uma jeedo qaala samictu ubaya bna kacbin yaquulu samictu rasuula اllahi salى اllahu alayh wali waslama yaquul qaama muusaa muusaa istaagay khatiiban isagoo qudbaynayo fii bani israa'iil reer bani israa'iil dhexdooda fasu-ila waa la su-aalay ayu nnaasi aclam dadkee ahoo u cilmi badan marka khatiiban fii bani israa'iil baaba daliil u ah marka muusaha inuu yahay muusa bani israa'iil saaxibu bani israa'iil qaala waxa uu yidhi ana aclamu anaa u cilmi badan buu yidhi dadka isagu marka intii uu ogaa waayo dabcan laakiin waxaa lagu canaananayaa waxay tahay inuu ilaahay u tiiriya bay ahayd oo uu yidhaahdo allah garanayo facatiba allahu calayhi ilaahay waa canaantay korkiisa uu canaantay muuse maxaa loo canaantay id lam yarudda alcilma markaunan u celinin ogaalku ilayhi ila allahi ilaahay xaggiisa allah ogba hadduunan dhihin maadaama aanu u celinin baa looayo alla u canaantay fa awxa allahu ilayhi alla waa u waxyooday waa u waxyooday marka de muusihii nebiga ahaa waayo marka tanna waa daliil kale ana cabdan addoon min cibaadiyi addoommadeyda ka mida bimajmaci lbaxrayni labada bad meeshay ku kulmaan ku sugan majmacu lbaxrayn labada badna waxaa loo jeedaa baxru faris iyo baxru ruum ayb baxru ruum marka waa midaan hadda atlantiga ay yidhaahdaan wey baxru farisna waa muxiid alhindiy waa baddan hindiya badweynta hindiya meeshay ku kulmayaan markaa markaa juqraafi ahaan loo fiiriyo waxaa weeyaan atlantiga iyo indianka waxay ku kulmaan cape town ay ku kulmaan meeshaan markaa yacnii ah south africa ay ku kulmaan labadaas bad baxru faris iyo baxru ruum halkaasay ku kulmaan ayb waa sida marka unaadda ay yidhaahdaan ayb allah xaqiiqdeeda ogi qaala wuxuu markaa fasu-ila ayuna wuxuu yihi markaa faawxa allahu ilayhi ana cabdan addoon min cibaadii addoomadeyda ka mida bimajmaci اlbaxrayni ku sugan huwa aclamu minka isagaa kaa aqoon badan yacni wax adiga aadan aqoonin buu yaqaanaaw ayb qaala muusaa muuse wuxuu yidhi ay rabbi yaa rabbi rabbiyow fakayfa lii bihi sidee buu iigu sugaan yaa fa kayfa sidee baa lii aniga uu iigu sugnaanayaa bihi isaga biliqaa'ihi la kulankiisa see u helaa faqaala lahu wuxuu ku yidhi ixmil xuutan marka waxaa laga qaadanayaa muuse inuu dalabulcilmiga aada u rabo mar haddii loo sheegay cid ka cilmi badan seen u gaaraabuu markiiba yidhi ee qisadanna culimadu waxay usoo qaataan alrixlatu fii dalabi اlcilmi ayay kusoo qaataan oo adilada khadiibulbaqdaadi uu sheego kitaabkiisa rixlada waa ka mid xadiidkan imaamu lbukhaari laftiisa kitaabulcilmi waa ku keenay min saxiixihi ayb marka wuxuu yidhi faqaala lahu ixmil qaad xuutan malay fii migtalin dembiil ku qaad dhexdeeda faxaysu meel tafqidu aada ku weynaysid alxuuta malayga fa huwa isagu hama meeshaas waaye isaga meeshaasu joogaa meesha aada malayga ku weysid baad ka helaysa calaamadtaasaa ku ah fandalaqa waa tegay muuse waindalaqa macahu fataahu ninkii marka qaadimkiisa ahaa baa la tegay kaana wuxuu ahaa yuushac ibnu nuun yuushac ibnu nuun yuushac ibnu nuun wa huwa yuushacu bnu nuun weeyaan fajacala muusaa muusa wuxuu guda wuxuu yeelay xuutan malay ayuu fii migtalin dembiil uu yeelay waindalaqa waa tegay huwa isaga iyo wafataahu yamshiyaani iyagoo soconayaan xataa idaa ataya asakrata markay dhagaxii yimaadeen faraqada muusaa muuse waa hurday isaga iyo wafataahu wiil qaadimkiisii dhagaxaasuna de waa dhagax markaa ilaahay dhagaxa uu qur-aanka ku sheegay ayb id aweynaa ila sakrati fa inii nasiitu lxuuta ayb faraqada muusaa wafataahu fadaraba alxuutu malaygii waa dhaqdhaqaaqay fi lmiktali doon yacnii dembiishii dhexdeeda buu ka dhaqdhaqaaqay xataa kharaja min almiktali ilaa uu ka baxay dembiishii fasaqada fi lbaxri badii buu ku dhacay bartaas marka ayuu doontii uga baxay sida uu keeni doono biyo meesha dhagaxa agtiisa ku sugnaa ayaa marka lagu dhibciyey nolol ayuu ka ayuu ayuu ku helay markaa badii buu marka iska galay markaayb faqaala fasaqada fi lbaxri badii buu ku dhacay faqaala waxa uu yidhi waamsaka allaahu canhu alla wuxuu ka celiyey xaggiisa jiryat almaa'i biyaha socodkooda ayuu ka joojiyey xataa kaana ilaa uu ahaaday midla daaqi dhismo marka laaban ilaa oo kale uu ahaaday daaq waxaa layidhaha dhismuhu meeshuu ka laaban yahay daaqu marka mixraabkaas oo kale waa noqon karaa sida derbiga usoo socdo laab ayaa soo gelaya guriga marka la dhiso balakoonku waa laab laab yaroo saa usoo gelaya daaqu kaasoo wa kaana lilxuuti malayga waxaa u sugnaaday saraban maslakan meel ou qaado jid ayuu bixiyey marka malaygi wa kaana limuusaa walifataahu muuse iyo ninkii qaadimkiisa ahaana cajaban baa u sugnaaday iyaguna fandalaqaa way socdeen baqiyata yowmihimaa maalinkooda intii ka dhinnayd wa leylatihimaa habeenkooda wanasiya saaxibu muusaa wuxuu iloobay an yukhbirahu inuu u sheego waa iloobay falamaa asbaxa muusaa markuu soo waabariistay qaala lifataahu aatinaa hadaa'anaa laqad laqiinaa min safarinaa haadaa nasabaa qadadeennii noo keen buu yidhi safarkeennii daalan kala kulannay qaala walam yansab ma daalin xataa jaawaza ilaa uu dhaafay almakaana aladii umira bihi meeshii la amray markay dhaafeen unbaa daalku la dareemayba qaala ara-ayta id aweynaa ila asakrati fa inii nasiitu lxuut dhagixii markaan u dumanay oon galnay oo madaxa dhignay ayaan iloobay buu yidhi malaygii baan ka tegey wamaa ansaaniihu ila shaytaan unbaa hilmaansiiyey an adkurahu inaan markaa xus xusuusto waitaqada sabiilahu fi lbaxri cajabaa jidkiisiibuu marka malaygu qaatay baddii uu ka samaystay la yaab qaala muusaa muuse wuxuu yidhi dalika maa kunaa nabqi kaagaas waa wixii aan rabnay fartadaa calaa aathaarihimaa qasasaa raadkoodii korkiisay kusoo laabteen iyaga oo raad raacayo qaala wuxuu yidhi fakaanaa yaqusaani aathaarahumaa raadkooda ayay raacayeen qaala sufyaanu wuxuu yidhi yazcumu naasun dad baa waxay sheegayaan ana tilka sakrata dhagaxaas cindahaa caynu lxayaati nolosha isheeda ayaa agteeda ahayd yani il haddaa isha biyaha laga wadaa isha biyaha ay ku jiraan laa yusiibu maa-uhaa biyaheeda ma gaaraan mayitan wax dhintay ilaa caasha waa noolaanayaa qaala wa kaana alxuutu malayguna wuxuu ahaa qad ukila minhu waaba la cunayba malaygu waa malaay ay qeyb ka soo cuneen yacni ma nooleyn waay markii horeba falamaa qutira calayhi lmaa-u biyihii marka lagu dhibciyey caasha waa noolaaday malaygii waa mucjizo qaala faqasaa aathaarahumaa raadkoodii bay raaceen xataa ataya sakrata ilaa ay dhagixii ku yimaa yimaadeen fara'aa rajulan nin ayuu arkay musajan la daboolay calayhi korkiisa bithawbin maro lagu daboolay fasallama calayhi muusaa muusaa salaamay faqaala wuxuu yidhi annaa biardika asalaam annaa kayfa sideebaa ama annaa ayna xaggeebaa biardika dhulkaaga assalaamu ay salaan uga sugnaanaysaa dhulkaagan aada joogtid salaan maba laga yaqaane maxay tahay ayb faqaala wuxuu yidhi dad dhulkaasi marka dhul dad markaa wax salaamo ama yacni aanay joogin ay u muuqdaan faqaala wuxuu yidhi ana muusaa anigu muusaan ahay qaala wuxuu yidhi muusaa bani israa'iil muusihii reer bani israa'iil miyaa tahay qaala nacam haa midkaana waaba sariix xadiidka dhanba inta loo keenay intan qaala nacam buu yidhi qaala yaa muusaa muusow inaka calaa cilmin cilmi baad adigu ku taagan tahay min cilmi illaahi ilaahay cilmiga uu bixiyey ka mid ah callamakahu llaahu alla ou ku baray laa aclamuhu aniga aanan ogeyn laa aclamuhu marka wuxuu u jeedaa laa aclamu jamiicahu dhammaantiis aanan ogeyn ayuu u jeedaa waa cilmi marka dhammaantii ah yacni adiga cilmi ayaa alla ayaad ku taagan tahay cilmi alla cilmiga alla bixiyey ka mid ah oo alla ou ku baray laa aclamuhu aniga aanan ogeyn kulligiis waay macnaha wa ilaa khadir cilmigii nebiyullaahi muusaa wax un waa ka yaqaanaa dabcan oo nebiyullaahi muusa dee cilmigan daahirka ee uu yaqaanay wax un waa ka yaqaanaa nebiyullaahi muusa nebiyullaahi khadir wa ana aniguna calaa cilmin cilmi korkiis ayaan ahay min cilmi illaahi ilaahay cilmigiisa yacni ou bixiyo ka mid ah callamaniihi ou ibaray alleh laa taclamuhu adiga aadan ogeyn haddaad muuse tahay yacni laa taclamuhu jamiicahu waayo maxaa yeeley nebiyullaahi muusa waa loo waxyoodaa waxyaabo badan oo dadka ka qarsoon oo isaga ilaahay u waxay ugu sheegayaa jiraya dabcan ayb faqaala muusaa muuse marka wuxuu yidhi qaala lahu muusaa hal atabicuka calaa an tucallimanii mimaa cullimta rushdaa ma ku raacaa buu yidhi calaa an tucallimanii inaad ibarto mimaa cullimta wixii lagu baray rushdan yacni cilmi oo hanuun keenaya qaala inaka lan tastatiica maciya sabraa markaasuu wuxuu yidhi ma awoodeysid inaad yacni sabar igula jirto wakayfa tasbiru see u sabraysaa calaa maa lam tuxit bihi khubraa wax aadan koobin oo aadan ogaal iyo ku koobin qaala wuxuu yidhi satajidunii waad i heli doontaa in shaa allahu saabiran walaa acsii laka amraa waa sabrayaa mana ku caasinayo qaala fain itabactanii haddaad i raacdo falaa tas'alnii can shay-in waxba hay su-aalin xataa uxdita laka minhu dikraa ilaa aan aniga cilmi iyo ogaal kaaga soo cusboonaysiiyoon kaaga sheego qaala nacam waa yeelayaa buu yidhi haye meeshaa marka de waxaa laga qaadanayaa qofka waxa uu kula taliyo ninka caalimka ah ee uu cilmiga ka qaadanayo taladiisa inuu yeelo diyaarna u noqdo ayb wayna ku soo daraan culimada qaarkood arrinkan oo nebiyullaahi muusa isagoo nebi ilaahay ah buu ka edebsanayaa qofka uu cilmiga ka qaadanayo ayb fanalaqa alkhadiru khadir waa tegay wa muusa iyo muuse yamshiyaani iyagoo soconayaan calaa saaxili اlbaxri badda xeebteeda famarat bihimaa safiinatun doon ayaa soo martay fakallamaahum way la hadleen an yaxmiluuhumaa inay qaadaan facarafuu lkhadira khadir bay garteen faxamaluuhumaa way qaadeen bigayri nawlin ujra la-aan iyagoon lacag ka qaadanin ujra la-aan ayay qaadeen nawl waa ujrada ayb facamada alkhadiru af soomaaliga laftiisa dadka qaar baa isticmaala nooli bay dhahayaan nooligu marka asalkiisu waa carabi waa kan min gayri nawlin facamada alkhadiru khadir wuxuu u qasday ilaa lawxin loox min alwaaxi safiinati doonta alwaaxdeeda ka mida fanasacahu waa waa fujiyey marka faqaala lahu muusaa muuse wuxuu ku yidhi qowmun xamaluunaa bigayri nowlin dad annagana qaaday nooli la-aan yacni ujra la-aan facamadta ilaa safiinatihim doontoodii ayaad u qasaday fakharaqtahaa waad dilaacisay markaas lituqriqa ahlahaa si aada u maashayso dadkeeda laqad ji'ta shay-an imraa waxaad la timid arrin la inkiro markaa yacnii arrin xun baad la timid arrin xun qaala alam aqul inaka lan tastatiica maciya sabraa miyaanan ku dhihin sabr maci igula ma jiri kartid qaala laa tu'aakhidnii ha ii qabanin buu yidhi bimaa nasiitu waxaan iloobay walaa turhiqnii min amrii cusraa arrinkaygana culays ha gelinin ha igaga dhigin uma kharajaa way baxeen min asafiinati doontii bay ka baxeen fa baynamaa humaa yamshiyaani xilli ay soconayeen cala asaaxili ay ku soconayeen xeebtii faida waidaa gulaamun waaba wiil yalcabu maca alghilmaani ilmaha la dheeldheelaya faakhada alkhadiru khadir waa qabtay bira'sihi madaxiisii buu qabtay faqtalacahu waa fujiyey markaa gacantii madaxii buu gacanta ku qabtay waa fujiyey faqatalahu waa dilay marka faqaala lahu muusaa wuxuu yidhi aqatalta nafsan zakiyata bigayri nafsin naf miyaad dishay dahirsan naf la-aan adoo naf ay dishay aanan u dilaynin laqad ji'ta shay-an nukraa wax la inkiraad la timid qaala wuxuu yidhi alam aqul laka inaka lan tastatiica maciya sabra qaala wahadihi ashaddu min aluulaa middan baa tii hore ka daran qaala in sa'altuka can shayin bacdaha tan gadaasheeda haddaan wax ku su-aalo falaa tas'alnii ha isu-aaah falaa tusaaxibnii ha ila saaxiibin qad balagta min ladunnii cudraa agteyda markaa cudurdaar baad ka yeelatay ood ka gaartay fandalaqaa way tageen waa sii socdeen xataa idaa atayaa ahla qaryatin dad ilaa ay u yimaadeen qaryo ahalkeed istadcamaa ahlahaa ehelkeedii bay ka quudin dalbeen faabow an yudayifuuhumaa inay marti sooraan waa diideen fawajadaa fiiha jidaaran waxay ka heleen markaasi derbi yuriidu rabo an yanqada inuu dhaco yacnii ku dhowaaday inuu dhaco waa isticaaraa ku jirtee ayb oo tashkhiis baa lagu sameeyey isticaara makniya ku jirto yaquulu wuxuu yidhi maa-ilun derbi liicayo faqaala alkhadiru biyadihi khadir gacantiisuu ku dhahay haakadaa sidaan yani gacantii buu sidan ku dhahay waa toosiyey waay macnuu faaqaamahu waa toosiyey faqaala lahu muusaa muuse wuxuu ku yidhi qowmun ataynaahum dad aan u nimid falam yudayifuunaa nama martisoorin walam yudcimuunaa waxba nama quudinin low shi'ta haddaad dooni lahayd latakhadta calayhi ajraa ujraad ka qaadan lahaydba ilaa nimankan iyagaba marti martisoor waa noo diideeni qaala haadaa firaaqu baynii wa baynik kan marka wuxuu yidhi waa kala tagga dhexdeenna aniga adiga sa unabi'uka bita'wiili maa lam tastatic calayhi sabraa wixii aada marka sabri sabar aada u yeelan weysay caaqibadoodan kuu fasirayaa kuu sheegaya qaala rasuulu llahi sala ll l slam nabigu wuxuu yidhi yarxamu llaahu muusaa ilaahay muuse ha u naxariisto lawadidnaa waxaan jeclaysanay ankaa anahu kaana sabra inuu ahaan lahaa inuu sabro xataa yaqusa calayna min akhbaarihima ilaa uu sheekadooda ilaahay nooga qiseeyo qaala wuxuu yidhi waqaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam aluulaa midda hore kaanat min muusa muuse waxay ka ahayd nisyaanan hilmaan qaala waja-a cusfuurun shimbir baa yimid xataa waqaca ilaa uu dhac ku dhacay calaa xarfi safiinati doonta gowgeeda qarkeeda ayuu dul istaagay uma naqara fi lbaxri badda ayuu kubkub siiyey badda biyaheeda ayuu afka geliyey faqaala lahu lkhadiru wuxuu ku yidhi maa naqasa cilmii cilmigayga ma nuqsaaminin wacilmuka iyo adiga cilmigaaga min cilmillaahi ilaahay cilmigiisa ilaa midla maa kii oo kale naqasa uu nuqsaamiyey hada alcusfuuru shimbirkan min albaxri badda uu ka nuqsaamiyey wixii shimbirkan uu badda ka nuqsaamiyey maahane ee shimbirkani badda waxmuu ka nuqsaamiyey waxbaba kama nuqsaaminin yacnii cilmigeenna cilmiga alle waxba ka nuqsaamin maayo saas u jeedaa de tafsiirka saddexda arrinna qur-aankii baa tilmaamay wiilkana wuu ke waa xadiid buu u keeni doonaayo markii alla abuurayeyba alla wuxuu ku abuurayba kufri ayaa lagu yacnii qalbi waxaan u jeedaa qalbigiisaaba la daboolay oo saasaa u qornayd macnaha markiisii hore aabbihii iyana inuu dhibo ayaa markaasi iyo waalidkii inuu inuu yacnii kufri ku xambaari lahaa ayaana dhici lahayd haddii la dayn lahaa marka ilaahay ma qadarin sidaas doontana min baabi akhafi dararayn weeyaanoo ma ahan hadda wax cilmi oo hadda yacnii sharciga aan ku bannaanayn ma sameynin nabiyullaahi khadir oo doontani wuxuu yidhi wa kaana waraa'ahum malikun ya'hudu kula safiinatin qasban dadkan masaakiinta in doonta dhan laga qaato iyo in xoogaa iyada la fool xumeeyo oo aan laga dhicin yaa u maslaxo badan waa labadoo laba dhib waayo doontii in la fool xumeeyana waa mafsado iyada dhan in la qaataana waa mafsado ee midda yar marka ayuu koray min baabi irtikaabi adna almafsadatayni innaga lafteenna sharcigeenu sidaa waa qabaa ayb cunugan isaguna marka yacnii markii naafic alasraq ninkii la dhihi jiray khaarijiga ibnu cabaas markuu usoo daliishaday ee khadirba ilmaha yaryar waa di cunug yar buu dilay annaga maxaad ilmo yaryar inaan laayno maxaa diidaayo marka waalidka iyo ilmaha iyo wax dhan inaan isku darno markaasuu ibnu cabaas wuxuu ku yidhi haddii laguu waxyoodo waa samay kartaa saas haddaan laakiin laguu waxyoonin ma samay kartid macanaa khadir waa loo waxyooday buu u wadaa wamaa facaltuhu can amrii buu khadir yidhi wamaa facaltuhu can amrii aniga arrinkayga ah kama samaynin waxaan macnaa ilaahay baa ii waxyooday haddii adiga marka laguu waxyoodo ilmaha lay buu yidhi haddii ilaahay ku yiraa qofkaas dil iyo kan diloo lagu waxyoonayo sameey haddii kalena ma daliishan kartid waayo macnaha ayb middanna iyadu marka yacni dambana dad baa ilaahay marka maalkooda iyo ugu xifdinay ilmo agoon iyo wax saas ah ayb calaa kullin marka khadir waxyi buu ku socday waxaan marka dadka qaarkood ay cilmu baatinka ay yidhaahdaan oo shareecadii in marka daahirkeeda laga tago on waajibaadka lala imaaninoo xaaraanta layska koro oo hadhowna la yihaahdo ta'wiilkiisa id adinka ma taqaanaan la yidhaahdo sax ma noqonayso adiga addoon baa tahay sharci baa ku dul saaran sharcigaasna waajib buu kugu yahay inaad ku dhaqanto haddii qofku iska zinaysto oo hadhow marka lasoo qabto uu yidhaha aniga baddayda lama galo wax kalaa jiro zinaba maba aanba adaa idinkaa umu malaynayo hadduu yidhaahdo ee laga yeeli maayo ayb dadka qalloocoo dhanna marka uun meela saas oo kale unbay ku dhegdhegaan qisadan kuwaa ku dhegaya baatiniye ah qolo kale waxay ku dhegayaan qisadan waxay leeyihin khadir waa weli muuse waa nebi meeshan waxaa laga qaadanayaa weligu inuu ka fadli badan yahay nebigay ku leeyihiin iyadana waa sandaqo kala waay aad baa qurtubi abulcabaas alqurtubi uu u radiyey waxaas nacam walidalika waxay yidhaahdaan maqaam maqaamu lwilaayati fii barzakhin fuweyqa nubuwati wa duuna rasuuli naam taas marka sax ma aha nacam weli nebi kama qiimo badna kama fadli badnaanayo marnaba ayb khawaarijtu ayaguna dhiig daadintooda iyo dadlayntooda waxay u daliil ilmo in la layn karo qisadaana u daliilay leeyihin maxaa iska galay marka waxaas dhanaa qolo walbaa marka meel bay wax u jiidayaan qaala haadaa qolo kastana teedaa la fiican ad ogow nacam waxaa laga yaabaa qoladan markay iyagu joogto kuwa kale ta'wiilkooda waa diidayaan iyaga kooda in sawaab laga dhigay rabaan qolo kasta ma suuroobaysa marka taasi ayb qala hada xadiidu xasanu صaxiix qaala saciid bnu jubayr wakana yacni bna cabaas yaqra'u wakana amaamahm malikun yaakudu kula saalixa safiinati saalixati gasban saasuu arin jira wakana yaqra'u ama algulaamu fakana kaafira qala hada xadiidu xasanu صaxiix qala waqad rawaahu abu isxaaq alhamdaniy can saciid bni jubayri can ibni cabaasi can ubay bni kacbi can الnabiy sal ly slama warawaahu الzuhriyu can cubayd اllahi bni cabdillaahi bni cutbata can ibni cabaasi can ubay bni kacbi can الnabiy sal l slam qaala abu musaaximin الsamarqandiy wahuwa maqbul ayb oo sibaac ibnu nadr ayaa la yihaaha qaala caliy bnu اlmadiniy cali bnu lmadini waxa uu yihi xajajtu xajatan xaj ayaan xajiyey walaysa lii himmatun himo iyo iraadana ma kalahayn markaas ilaa an asmaca himada aan lahaa waxay ahayd igu weyneyd inaan ka maqlo min sufyaana sufyaan bnu cuyayna yadkuru fii hada alxadiidi isagoo xadiidkan dhexdiisa ku sheegayo alkhabara alkhabara macnaha wuxuu ka wadaa isagoo akhbaranaa dhahayo ama xadaanaa dhahayo markii hore riwaayadii hore fiiri can camri bni dinaari ahayd xajka waxaan u aaday buu yidhi maka aan iskugu kallifay bal inaan sufyaan ka maqlo isagoo dhahaya akhbaranaa ama xadaanaa camru bnu dinaar waa intaas keliya leanna sufyaanu bnu cuyayna tadliis baa lagu sheegay oo ibnu xajar tacriifu ahli taqdiiska ama dabaqaat lmudalisiinka wuu ku sheegay mudalisiintuu ku daray laakinahu laa yudallisu ilaa can hiqatin marka hiqa unbuu ka tadliisiyaa meeshaa marka culimada marka aad bay xadiidka inay u sugaanay rabaan marka inuu ka baxo ixtimaalkaas ama yacnii shakigaas inuu meesha ka saaro ayuu halkaa u aadi cali bnu lmadini raximah llah ayb xataa samictuhu yaquulu ilaa aan maqlay isagoo dhahaya xadaanaa camru bnu dinaar qaala waqad kuntu samictu hada min sufyaana qabla dalikana waa ka maqlay buu yihi xadiidkan walam yadkur ilkhabara ahbaranaana ma sheegi jirin markaas markaan laakiin ahbaranaa baan ka maqlay marka bis waa laga wixii markaa ixtimaalkii yaraa meeshuu ka baxay ayb dadkaas marka ahlu xadiidkoo sidan u dadaalayo oo sharciga sidan u dabdinayo u koobayo dadaysan macno badan ba lalahayn oo waxba ma yaqaanaan dhahayaan ama qiimi badan aanay lalahayn imaam axmeda agtiisa nin baa ibnu abi fatila la yidhaahdo bacdi riwaaya bacdi alkutubna ibnu qutayla saas oo kale ay dhahayaan ayaa agtiisa waxaa lagu sheegay ahlu xadiidka markaasuu wuxuu yidhi ahlulxadiidi qowmu suu ahlu xadiidka dad xun waaye buu yidhi markaasuu imaam axmed ka istaagay meesha maradiisuu jafjaftay markaasuu wuxuu yidhi zindiiqun zindiiqun zindiiqun zindiiqun zindiiqun zindiiq ayuu leanna ninkani ahlu xadiidka waxaa wuxuu ka arkay iyaga qof ahaantooda uma necbanee waxay xambaarsan yihiin u naca xadiidka in la nacaana waa calaamatu calaamatu khudlaan weyaan xadiidka nebiga in la naco marka oo la yidhaha daliil kuma filna iyo waxba ma aha iyo saa in la yidhaahno aaday khatar u tahay rasuulka warkiisa qofku inuu weyneeye waayo marka u maqlo walidalika alimaamu shaafici markii la yidhi intaa mas'ale la weydiiyey xadiid buu sheegay ata'hudu bihi ma qaadanee baa leey markaasuu wuxuu yidhi ataraanii fii kaniisatin kaniisad miyaa igu aragtay dhexdeeda ataraa fii wasadi zinaaran dhexdeeda ma waxaa ku aragtay buu yihi marada gaaladu ay xirato yacni aniga gaal maan ahay wa intaan nebiga war ka sheegay seenan u qaadanaynin buu leeyahay ayb sidaasaa marka xaalkooda uu ahaa waxaa ibn abu abu xaatimna wuxuu yihi calaamatu ahli اlbidaci alwaqiicatu fi ahli اlahar ahlubidaca calaamadooda waxaa weeyaan ahlu aharka in la caayo lagu dhaco ayb ibnulqataanna waxa uu yidhi yani ibnulqataan hore waaye axmed bnu cabdillaahi alqataan waxa uu yidhi isaguna laysa fi dunya mubtadicun ilaa wayubqidu ahla ladi wayubqidu alxadiida waahlahu ow kamaa qaal adduunyada mubtadic ma jira ilaa xadiidka uu necab yahay iyo dadkiisa ma arki karo xadiidna de dadkiisa abulmudafar samcaani baa sheegayo waa ninkii aaladii xadiidka ay ag taal qolooyinkan wuxuu yidhi haddii la yidhaahdo qolo walbaa ka waranaa la yidhi nin walbaa wuxuu leeyahay ahlu xadiid ahlulxadiidi walahar aan ahay qof kasta waa sheeganayaa see loo ogaanayaa markaasuu wuxuu yidhi nin walbaa waxaa lagu ogaanayaa haddii aad aragto qof kastoo xirfad sheegto xirfaddaas calaamadeeda iyo qalabkeeda ayaa laga agdayaa haddaad aragta buu yidhi ninku hadduu sheegto inuu xadaad yahay oo nin birta tumo uu yahay haddaa aragta isagoo dukaankiisii furtay oo yacnii suujinadii iyo wixii birtii lagu buufinayay shitay bir ay ag taallo waa u qiraysaa xirfaddaas uu sheegayo haddaad aragta ninka cadaarka barafuunka gada isagoo dukaankii furtay barafuunadii ag yaallaan kadalika ayb khayaad dhartole hadduu sheegto maxaa laga fiirinaa nin dhar tolaya oo aan cirbad iyo dun agtiisa oolin beentaa waayaa nin walba dhahaya ahlu xadiidkuna wuxuu leeyahay waxaa iyaga lagu gartaa yacnii aaladii xadiidka ag taallo oo aalada xadiidka waa maxay akrintiisii isagaba nacam sanadkii iyo matnigii iyo yacni waa baranayaa waa akrinayaa waa ku camal falayaa dadka ugu yeerayaa wa haadaa huwa nacam ninkii intaa laga helo waa helo xadiidkii marka calaamadii waa haystaa waxaas ou sheegtay run waay nacam ninka kalena waxaa weeyaan kun jeer hadduu yidhaahdo waa ahayna uusan xadiidkana uunan danaynin oona aan uunan akhrisanaynin oo dacwadiisa ayna uunan ku salaysnaynna ma la dhahayo qofkaas ahlu xadiid ay wixiisu iddicaa bay ku filan yihiin qala xadaanaa abu xafsin cmr bnu عaliyi wahuwa alfallaas qala xadaanaa abu qutaybata slm bnu qutaybata qala xadaanaa cabduljabaar bnu cabaas wahuwa الshabaamiy saduq yatashayac can abi isxaaqa can saciid bni jubayri can ibni cabaasi can ubay bni kacbi can الnabiy sal ا l slama qaal algulaam aladi qatalahu اlkhadiru wiilkii ou khadir dilay ubica waa la daabacay yowma tubica maalinkii la daabacay kaafiran isagoo gaala yani waa u qornayd waayo gaalnimadii ilaahay gaalnimadii wuu kusii qoray ayb meeshaas marka qadariyada marka xadiidku uu radin ku yahay mar haddii cunugan markii la dhalayay ama intaan la dhalin ka horba loo qoray gaalnimada lagu daabacay waxay ku tusaysaa marka kufriga iyo iimaanku kulli qadarka alle inaynan ka baxsanayn qala hada xadiidu xasanu صaxiixu غariib qala xadaanaa yaxya bnu muusa qala xadaanaa cabdالrazaq qala akhbaranaa macmaru can hamaam bni munabihin can abi hurayrata qaala qaala rasuulu اlahi sal l slam inamaa sumiya alkhadiru khadir waa lagu magacaabay yacni khadiran baa lagu magacaabay liannahu jalasa wuxuu ku fadhiistay calaa farwatin dhul qallalan oo yaabis ah baydaaa cad fahtazad way dhaqdhaqaaqday taxtahu hoostiisa khadraa'a iyadoo cagaaran farwada ibnulahir wuxuu leeyahy alardu lyaabisatu khadaabina saas u macneeyey wa qiila waxaa la yidhi alhashiimu lyaabisu min annabaat cawska marku qallalo ee uu cagaarka iska bedelo ina waa la yidhaahdaa marka dhul yaabis aho qallalanoo cad buu ku fadhiistay cagaarow noqday marka meesha khadir sidaasaa loogu bixiyey ayb dhulkii dhul cagaaran iyuu noqday marka khadir isaga de noloshiisa iyo geeridiisu warar badan baa ku jir jiro ee sida xooga badan bukhaari iyo aimo badan iyo ay tilmaamaanna khadir ma noola adilo fara badanna ayaana caddaynayso oo haddii uu noolaa nebigu sala allahu calayh waali wasalam markuu yidhi caawa laga bilaabo boqol sano qof noolaanaya male calaa wajhi lardi ayb khadirna waa de bani aadam oo dhulkuu joogaa dabcan haddii uu nool yahay oo nebigu uu soo gaari lahaana ee nebiguuba u kaalmayn lahaa waid akhada allahu miihaaqa mihaaqa annabiyiina lamaa aataytukum min kitaabin waxikmatin huma jaa'akum rasuulu musadiqun limaa macakum latu'minunna bihi walatansurunnahu weligiisna laguma arkin lama sheegin beder iyo uxud iyo meelaha isagoo jooga marka inuu mar hore dhintay daliil u noqonaysa calaa kullin culimada qaar kalena waa nool yahay iyo qaar baa sidaas dhahan xataa ibnu taymiya way u nisbeeyaan majmuuculfataawahan laftiisana waa filayaa inay ku taallo war saas oo kale majmuuculfataawahan laftiisuna tartiibka waxa tartiibiyo isku geeyey oo sidan isu ururiyey waa ibnulqaasimka cabdiraxmaan ibn اlqaasim isaguna najdi wax badan baa markaa nusakii iyo wixii uu markaa makhduudaadkii uu ictimaadayay qaarkood makhduudaad qaar hal xaba ah qaar yacni akhdaa ku jiraan yaa ku jir jirta marka mararka qaar waxaa la helayaa marka meelo si u qoran oo sidaasna aan ahayn calaa kullin war badan baa meelahaas marka ku jir jirta qala hada xadiidun xasanu صaxiixu gariib qala xadaثna mxamed ibnu bashaar wغayru waaxidi almacnى waaxidu wاlafdu lmxamed bni bashaar qaluu xadaثna hishaam bnu cabdilmalik wahuwa طayaalisiy abulwaliid qala xadaثna abu cawaanata wahuwa اlwadax can qataadata can abi raaficin can xadiidi abi hurayra nuskhooyinka dhan can xadiidi abi hurayra ku taalla asalkuna can abi hurayra in la dhahaa yaa fiican xadiidkan imaam axmed baa wariyey can abi hurayra sanadkaanu kale ku wariyey can abi hurayrana taalla can الnabiyi sal ll l slama fi saddi saddigii wuxuu ka yidhi saddigu waa meesha yacnii qoladan ya-juuj iyo ma-juuj ay ku owdan yihiin ee uu dhisay dulqarnayn qaala wuxuu yidhi yaxfiruunahu kula yowmin maalin walbaa waa qodayaan derbiga waa jebinayaan xataa idaa kaaduu markay ku dhowaadaan yakhriquunahu inayba dilaaciyaan isaga dhan markay ku dhowaadaan qaala aladii calayhim midka iyaga madaxda u abaa wuxuu dhahayaa irjicuu laabta fasatakhriquunahu gadan berri ayaad jeexi doontaan intan yartaa dhammaystiraysaan fayuciiduhu allahu ilaahay waa soo celinayaa ka ashaddi maa kaana sida u ahaa sida ugu daran ayuu alla u soo celinayaa berri markay yimaadaan meeshii ayuu joogaa derbigii marka xataa idaa balaga muddatahum ilaa markuu gaaro muddadoodii wa araada allaahu alla uu doono an yabcahahum inuu dhulka usoo saaro ya-juuj iyo maajuuj oo adduunyada loo soo bixiyo an yabcahahum inuu soo bixiyo cala nnaasi dadka korkooda inuu kusoo bixiyo uu doono qaala aladii calayhi midkii iyaga amiirka u aabaa wuxuu dhahayaa irjicuu laabta fasatakhriquunahu qadan berri ayaad soo jeexaysaan in shaa allahu buu ku darayaa marka wastathnaa in shaa allah buu dhahayaa marka waa istithnoonayaa qaala fayarjicuuna waa noqonayaan fayajiduunahu waxay arkayaan maalinka dambe ka hay-atihi siday uga tageen isagoo joogo xiina tarakuuhu markay ka tageen fayakriquunahu waa jeexayaan fayakhrujuuna cala annaasi dadkay kusoo baxayaan fayastaquuna way waraabayaan almiyaaha biyahay cabayaan way dhaansanayaan wayafiru nnaasu minhum dadka waa ka cararayaan fayarmuuna bisihaamihim leebabkooda ayay markaa waxay ku tuurayaan ila samaa-i samada oo dadkii dhulka waa ka adkaanay bay leeyihin cirka fatarjicu way soo noqonaysaa mukhadabatan bidimaa'i iyadoo dhiig lagu dharoobay leebkii baa usoo laabanaya isagoo dhiig leh fayaquuluuna waxay dhahayaan qaharnaa man fi lardi dadkii dhulka joogay waa qasabnay wacalownaa man fi samaa samada kuwii jirayna waa ka sara marnay qaswatan waculuwan qallafsanaan ad adayg iyo waculuwan kibir bay sidaa u dhahayaan fayabcathu allahu calayhim alla wuxuu korkooda kusoo bixinayaa naqafan tixri naqafku marka waa tixri geela sanka ka gala ayb ayuu kusoo bixinayaa ilaahay fii aqfaa'ihim luqumahooda ama yacni qoortooda dhexdeeda ayuu gelayaa fayahlakuuna waa halaagsamayaan qaala wuxuu yihi fawaladii nafsu muxamedin biyadihi baan ku dhaaranayaa ina dawaaba alardi markay halaagsamaan kadib dhulka xoolaha joogo tasmanu way cayilayaan wa tabdaru way nashaadaysaa waa boodboodaysaa waa boodboodayaan wa tashkaru way cayilayaan waa isla macno shakirat الnaaqatu imtala'a darcuhaa candhadeedaa buuxsamaysa wadaabata wadaabatuna saminad waa cayishay marka watashkaru candhadoodaa bararayso yani waa candhadoodaa weynaanayso shakaran yani weynaan iyo cayin ayb min luxuumihim hilbahooda yay markaa yani ku cayilayaan ayb qala الإmam abu ciisa hada xadiiث xasn غrيb inama nacrifh min hada الwجه mثl hada qala xadaثna jaعfr bn mحamed bn fudayl الjazrي wغayr waaxidi qaluu marka hadda xadiidkii hadda ahaa wuxuu u keenay tafsiirka yajuuj iyo majuuj wtarakna bacضhm ywmaidi yamuuj fi bacضi wanufika fi الsuri fajamacnahm jamca wataraknaa bacdahum yani waxaan uga tegaynaa qaarkood yamuuju kuwa kale isagoo markaa dhex qaadayo iyagoo isdhex qaadayo ayb oo markaad ay meeshaa soo dilaaciyaan oo ay soo baxaan markaas iyagi iyo markaa dadkii bay dhex qaadayaan qala hada xadiiثu xasn غrيb inama nacrifh min hada الwجه mثl hada qala xadaثna jacfr bn mحamed bn fudayl aljazrي wغayr waxidi qaluu xadaثna صfwan bnu صalxi wahuwa صfwan bnu صalx aلthaqafiy ثiqaة wakana yudlis tdliis الtaswiyati ma macnaa tdliis الtaswiya nin daciifa oo beyna hiqateyni ku jiro saaraya ninkaasna muxuu noqonayaa ou bixinayo ma sheekhiisa miyaa mase shaykhu shaykhihi shaykhu shaykhihi buu bixinayaa wuxuu isku kabayaa sheekhiisa iyo ninkaa uu riday sheekha ka koreeyo labadaanna inaysa soo gaareenna waa dhacdaa kuwan marka waa isku kabaya waa toosinaya waa simaya marka ninkan tdliisu taswiyu samayn jiray abu zurcata dimashqi sida uu yidhi qaala xadaثna اlwaliid bnu muslimi say laftiisa tdliisu taswiyu sameeyaa can yaziid bni yusuf aلصancaaniy wahuwa dimashqiyu ضaciif can makxuuli can umi darda can abi darda can الnabiy sal ه slm fi qowlihi wakana taxtahu kanzu lahma wakana qaala dahabu wafidaة ayaa ku jira qala xadaثna الxasn bn عaliyin الkhalaal qala xadaثna صfwan bnu صaalxin qala xadaثna اlwaliid bnu muslim can yaزid bni yusuf aلصancaaniy can yaزid bni yaزid bni jaabir wahuwa اlasdiyu hiqaة faqih can makxuuli bhada اlisnaadi naxwahu qala xadaثna mxamed bnu bashaar wغayru waaxidi qaluu xadaثna mxamed bnu bakrin اlbursaaniy can cabdilxamid bni jacfari qala akhbaranii abi wa jacfar bn cabdاllahi bn اlxakm alanصaariy can bni mina ibn mina ismhu ziyaad maqbul can abi saciid bni abi fadaalata alansaariy wa kana min asaxaabati saxaabaduu ka mid ahaa qaala samictu rasuula اllahi sal l slam yaquul nebigoo dha ayaan maqlay idaa jamaca allahu nnaasa allah hadduu dadka jamciyo liyowmi اlqiyaamati ou usoo jamciyo liyowmin maalin laa rayba fiihi wax shaki aan dhexdiisa aanay ahayn naadaa munaadin mid dhawaaqaa dhawaaqaya man kana ashraka qofkii ilaahay la wadaajiyey fii camalin camal camalka oo camilahu lilaahi alla uu u sameynayay axaddan la wadaajiyey alle axaddan marka ashrakada mafcuulkeedii waay falyatlub ha raadiyo hawaabahu camalkaa ajarkiisa min cindi gayr illaahi ilaahay geyrkii ha ka raadiyo fa ina allaha maxaa yeelay alle agna shurakaa'i shurakada midka ugu deeqtoonaan badan waay shuraka maxaa loo leeyahy ilaahay maa shuraka leh maba lahan shurakee calaa xaddi zacmihim calaa xaddi zacmihim dadka mushrikiinta zacmigooda sida uu yahay waay oo marka waxay ka dhigan tahay agnaa man yazcumu anahum shurakaa ilaahay waa ka deeqtoonaan badan yahay waana ka maarm waana ka maarmaa kuwa ilaahay inay wax la leeyihiin aada sheeganaysaan cani shirki yacni wadaag iyo wax lalahaansho ayuu alla markaa ka maarmaa in wax lala lahaado qaala hada xadiidu غariibu laa nacrifhu ila min xadiidi mxamed bni bakrin qaala wamin suurati maryam qala xadaثna abu saciidi اlashaj huwa cabdullahi bnu saciid wabu muusa mxamed bn اlmuhanى qaala xadaثna bnu idriis can abihi can simaaki bni xarbi can calqamta bni waa'ili can اlmugiiraةi bni shucbة qaala mugiira wuxuu yihi bacahanii rasuulu llahi sal l slam nabigaa i diray ilaa najraan najraan buu ii diray faqaaluu lii waxay igu yidhaahdeen alastum taqra'uuna idinku miyaydnan aqrinin miyaydnan aqrinaynin yaa ukta haaruuna waqad kaana bayna ciisa wa muusaa maa kaana ciise iyo muusana intii la ogaabaa u dhexaysay yacnii waxay rabaan qur-aanka inay ishkaal ku keenaan marka waxay leeyihi idinka soo ma aqrinaysaan yaa ukta haaruuna maa kaana abuuki imra'a saw-in wamaa kaanat umuki baqiya maryam ayaad leedihiin yaa ukta haaruuna haaruun yacni walaasheeda midda walaasha la ahay marka haaruun iyo ciise waqtigiisa intay isu jiraan haaruun waqtigii muuseu joogay bay rabaan inay dhahaan maryamna ciisayba dhashay oo ciise iyo muusena waqti badan baa u dhexeeya see marka maryam haaruunkii nabiyullaahi muuse walaalkiis ahaa oo ula dhashayna ayb falam adri ma garanin buu yihi maa ujiibuhum waxaan ugu jawaabo farajactu ilaa rasuulillahi nabigaan u laabtay faakbartuhu waan u sheegay faqaala wuxuu yihi alaa akhbartahum maad u sheegtid annahum iyagu kaanuu waxay ahaayeen yusamuuna biambiyaa'ihim magacyada ambiyadooda ayay isku magacaabi jireen oo isku samin jireen ambiyadooday isku sami jireen wasaalixiina iyo dadka suusuuban qablahum oo iyaga ka horreeyay yani maxaa laga qaadanaya marka haaruunkan maaha haaruunkii nebiga ahaa waa nin kaloo saalixoo nebigaas la sami ah waa nacam ee aayadduna ma dhihin yaa ukta haaruuna haaruunkan waa kii nabi muuse la dhashay aayaddu ma dhahaysa nacam ayb waxaa laga qaadanaya marka meeshaani shubuhaadka yacni fahamkooda iyo jawaab uhelkooda jawaab saxiixa loo helo inay arrin aada muhiim u ah ay tahay leanna ummad badana looga shakisiinaa arrintaas darteed haddii qof walbaa shubha iska soo tuuro shib laga dhaho yacni waxay tahay dadkii marka in badan oo kamida ayaa la gelinayaa shaki shakiga marka in laga saaro walidaalika dadka shubuhaadka ama gaala ha keento shubhada ama dad muslimiinoo dhunsan ha keenaan dadka ugu cilmiga badan ummaddan waa dadka markaa shubuhaadkaas ka jawaabi jiray oo diintana si saxiixa u muuji jiray kuwaasaa dadka ugu anfac badnaa waxaana laga yaabaa shubhada ka jawaabideeda inay ka anfac badan tahay yacni inay ka anfac badan tahay dagaalka xisiga ah inay ka anfac badan tahay leanna dagaalka xisigaa qof aan weligiis wax baranin xataa ummadda waa ka anfici karaa meeshaas laakiin shubha in laga jawaabo sanawaad badan bay u baahan tahay kan laakiin sanawaad badan uma baahna warkaas war muqnica ma yahay mise maaha walidaalika ibnu taymiya raximah llah meel badanoo ummadda ka anfacay nasaarada iyo yahuudda shubuhaadkooda waa ka jawaabi jiray aljawaabu saxiix liman badala diin almasiix uu leeyahay raafidada waa radiyo minhaaju sunna ayuu minhaaju sunna u qoray mandiqiyiinta kuwan yani manaadiqada falaasifada aaduu u naqdiyey oo safadiyada iyo wuxuu ka qoray iyo bayaanu talbiis bayaanu talbiis اljahmiya fi ta'siisi bidacihim alkalaamiya ee ibnu cabdilhaadi uu yihi kitaabkaas keliya qof hadduu siin uga yimaado rixladiisa ma dayacminu kitaabka bayaanka bayaanu talbiis اljahmiya ayb alintisaar liahli اlahar oo lagu daabacay radda cala almandiqiyiin lagu daabacay buu qoray kuwii baatiniyadana aad buu u radiyey oo baatiniyada yacni ibnu sabciin iyo nimankii ahaa aad buu iyaguna u naqdiyey waxyaabo badanna marka waa jawaabo fara badan waa waa u keenay dadka yacni fuqahada ah ee xiyalka iyo xeeladaysiga baabkooda ku jiro bayaanu daliil calaa butlaani taxliil uu ka alifay kuwa gaalada isku ekaysiiya oo shareecada nuxurkeeda aan fahamsanayn iqtidaau siraadi lmustaqiim u qoray yacni juhu maktabadda yacni islaam yani almaktaba alislaamiya waxa uu ku kordhiyey wax fudud maaha bacdi nnaasna waa iska naqdinayaan haddana waxaa laga yaabaa inay u arkaan qof radis iska jecel inuu yahay raddi qof iska jecel maahane waxaan uu ka jawaabayo iyo cilmiga uu uga jawaabaya noloshiisa oo dhan uu siiyey ma guursanin laakiin ummadda ilaahay waa ku anfacay raximah llahu tacaala haddii marka gaalkiina uu ka difaacay kii qalloocnaayo islaamka u nisbo sheeganayana uu ka difaacay diinka yani dadaalka weyn maxaa kalan iyou noqonaya inagina marka inaan intaan akrinno oo aan fiirino oon fahmnaan nagu adag war un dadka yani carabkaas qoyan waa iska dad waa yani waraa u sahlan war baa u sahlan taasaa marka nebigu sal l slam uu uga ugaga jawaabay alaa akhbartahum anahum kanuu yusamuuna bianbiyaa'ihim wasaalixiina qablahum qaala alimaamu abu ciisa hada xadiidu xasanu صaxiixu gariibu laa nacrifhu ila min xadiidi bni idriis hada akhiruhu wallah aclam sala اllah wslm lى nabiyina mxamed